warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal qodobada wararka idinkugu hayna waxaa ka mid ah barasaabka nairobi oo daa furay hal bilyan oo deeq waxbarasho ah madaxa siyaasiyiinta laga tirida badan yahay oo baarlamaanka ee baarlamaanka oo dowladda dhaliil u jeediyey iyo gudoomiyaha golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ka hadlay xaaladda uu kusoo arkay dadka soomaalida ee ardaydu ay ka mid yihiin ee dalka turkiga ku sugan duhur wanaagsan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn wararkayga oo aa duhurnimo axad ah shanta bisha saddexaad labada kun iyo saddex iyo labaatan qodobadaasi kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhawaada barasaabka ismaamulka nairobi johnson sakaja ayaa xariga ka jaray barnaamij lagu bixinayo deeq waxbarasho oo dhan hal bilyan dhibic eber shan iyo labaatan oo shilinka dalka wuxuu hoosta ka xariiqay in lacagtan la kordhiyey boqolkiiba toddobaatan iyo lix marka la barbardhigo sanadkii hore sakaaja ayaa carabka ku adkeeyey in deeqdan lagu talagalay in lagu taageero ardayda kasoo jeeda qoysaska danyarta ah ee iyagu dhiganaya dugsiyada dowladda wuxuu caawimaaddan ka faa-iideysanaya ilaa toddobiiyo labaatan kun iyo sagaal boqol oo ka mid ah ardayda ismaamulka nairobi sakaaja ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimaha dhulalka isagoo wacad ku maray in maamulkiisa uu dib ula wareegi doono dhulalka dowladda ee loogu talagalay dugsiyada isbitaalada iyo xarumaha muhiimka ah kuwaasi oo si sharci darro ah lagula wareegay na wale ambao mko na pesa na unajua unaweza lipia mtoto wako na unakujia basari una, una, unapatia mtoto wako lana. Hiyo basari ni ya maskini ambao hawajiwezi. Usipatie mtoto wako basari kama uko na kazi, ng'ang'ana. Kuna wengi ambao hawana hata nafasi ya chakula, watoto wao hata hawana nafasi ya kwenda shule, wacha hao ndio wapate nafasi ya kwenda shule. Lazima turudishe mashamba ya mashule yetu, tusikubali biashara ifanywe na mashamba ya mashule yetu, ati zichukuliwe na mabonyenye hawa watoto wetu wanastahili kuwa na uwanja ya kucheza, si ni kweli? And I hope the county assembly will support us in this. We must restore all grabbed public schools, the land that they have. We are processing the titles with the NLC kama ile ya Lavington Primary ilikuwa imepotea, tumeipata, tuko nayo na nyingi zingine, such that in the next few months all the title deeds for public utilities, our schools, our hospitals, all our utilities tutakuwa na title zetu ili tuweze kulinda ardhi yetu Nairobi. So wale ambao wamezoea kunyakua mashamba, tafuteni kwingine, sio Nairobi.
tan iyo sanadkii labadii kun saddex iyo tobankii dowladda hoose ee ismaamulka nairobi ayaa bixisay deeqo waxbarasho oo gaaraya shan boqol oo kun qiimo ahaana ku dhow saddex bilyan oo shilinka dalka ah gudoomiyaha caasimadda ayaa dhanka kalena sheegay inuu diyaar u yahay la shaqaynta dhammaan madaxda iyadoo aan la eegeynin xisbiyada siyaasadeed ay ka kala tirsan yihiin Sitakubali siasa ifanye nipunguze kazi yangu, sitafanya ukabila iwache nipunguze kazi yangu, sitaacha vyama iwache nipunguze kazi yangu. Kazi mlinipatia, si ni kweli? Watu wa Nairobi mlinipatia kazi.
Siasa sio uadui. Wakati wa uchaguzi, kila mtu atarudi kwa chama yake afanye kazi ya chama, lakini wakati baada ya uchaguzi na kabla ya uchaguzi, hawa wananchi wanataka maji, wanataka huduma bora, wanataka kazi, wanataka biashara.
madaxa siyaasiyiinta laga tirada badan yahay ee golaha xeerdejinta dalka opiyo mudhaya ayaa waxa uu dowladda dhexe ku dhaliilay soo dhisida xafiisyo badan oo ku doodaya inaynan ahayn kuwo dastuurka dalka waafaqsan tani ayuu xusay in ay dowladda lacago badan kaga baxayso oo aan dhaqaale ku filan loo helaynin barnaamijyada horumarineed mudanaha deegaan baarlamaneedka uganja ayaa waxa uu dhanka kalena sheegay inuu maxkamadda u gudbin doono dacwadda ku aadan in xafiisyada qaar loo aqoonsado kuwo sharci darro ah oo dacwad lagu soo oogo shaqhsiyaadka xafiisyadaas furtay wandhaaye ayaa waxa uu tusaale usoo qaatay xafiiska xaaska madaxa wasiirada ee dalka musaaliya mudhabadhi ee dhowaan la furay waxa uu wacad ku maray in uu arrintan kaga hadli doono gudaha baarlamaanka dalka shirkadda qaran ee korontada k p l c ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in dib loo soo celiyey adeegyada korontada ee guud ahaan wadanka oo ay xalay ciladi ku timid bayaanka shirkadda waxaa ku cad in caqabadan oo meelo badan saameysay hadda laga gudbay k p l c ayaa dhibaatada dhacday waxay u aaneysay culaysyo ku yimid hanaanka qeybinta adeega korontada xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka tarbaj ee ismaamulka wajeer xuseen cabdi bare ayaa dugsiga sare elays xariga kaga jaray deeq lacageed oo dhan soddon iyo shan milyan oo shilinka dalka ah waxaa taageeradan dhaqaale ka faa-iideysanaya ilaa afar kun iyo shan boqol oo ah ardayda kasoo jeeda deegaan baarlamaaneedkaasi
waxaan daha ka furaynaa baasariga tarbaj constituency tarbaj constituency adeegayaalkii haddaan nahay wixii noola soo dhiibiyo soddon iyo shan ah oo milyan ah ayaan ku deeqaynaa ardaydii reer tarbaja ka imaadeen waxayna kala tahay sagaal iyo toban milyan oo la siinayo ardi saddex kun ah oo secondary ku jiraan oo dhulkaan ka imaaday waxaa kale lix iyo toban milyan oo la siinaya ardadii koolejyaasha iyo jaamacadaha iyo ku kala jiraan loo kala qaybina sidaas ayay soddon iyo shan milyan ku tar lacagtii kale oo ama kalaas meel looga dhisaya ama waxaan waa u sii tashanaynaa laakiin weli waa dambaysa weli maa imaadeen wixina soo galay waa intaas waana dhibni
mudanaha ayaa sidoo kale wuxuu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha dhanka horumarka ah ee kaga qorshaysan deegaanka baarlamaanka uu ku matalo
waxaa kale oo jira in iidooyba lacagtii gadaal jirta ilaahay bending biilyaalkan waalanna ilaahay noogama daray oo ilaahay noo keenee waala jirida bending biil la dhahaa jiree inaan dhisi doono lix iyo toban kalaas oo brimaryyaasha aan ka dhisi doono kala meelmeel ay noqon doonaan insha allah saddex musqulla oo kambiyaalka ah, booliista laga dhisi doono kambiyaalka ka mid ah waxaa kale oo jiri doona in administration block waa meesha maamulka laga haaya loo dhisi doono police station yaal laba meel eh loo kala dhisi doono maxaa dheh dadkeen hadday noo shaqaynayaan meel jiid ma fadhiisan karaan waa inay annaga guri aan u yeelno marka waxayna ma wada gaari karaa maalma meela la hagaajinaya sanado meelle in laba administration block aan hagaajinayna oo primary school meelle iyo meel administration block oo oo dadka securityga waxaa kale oo jira staff quotas toban iyo toddoba oo staff quotas ah oon dhisi doona ayaa jiri doonta insha allah oo iskuullaha loo kala qaybina iskuullaha waa ogeen waxaa jira meelo qaar oo dadka iska dhex maraan iskuullaha oo yaa akhrisana yaana ardi yaana ahayn la kala garanaynin carruurta ay habeenkii baryaayeen eh, dameeraha iskuullaha dhex baryaayeen oo nadaafadda iyo wixii kule halaynayaan ayaa jirta sidaa daraaddeed waxaan hagaajinaynaa laba iskuul oon deer u hagaajinayn tan waa sanadkan sanadka kaloo soo socdana waxaa ka dhimin saddex bilood tii kalena iyada nidaamkeeda waa geli doonaa soo wakhti dheer in ma dhaafin meelaha kale waa loo soo socdaa soo laba meelood ayaan yeeli doonaa biidnillaah multipurpose hall waxaa jirta magaalooyinka meel lagu kulma inay rabaan so meel iskuul dhexdeed ayaan ka dhigi rabnaa howl weyn oo sida hadda meelahan loogu shira camal ahaane ninkii maalintaas shir qababa aad ka dhigta iskuulka hadday wax weyn ka jiraan ama maraha qaar hataa imtixaan la gaadana- la dhiga- la hagaajinaana ay maalintaas oo kale imtixaan lagu qaadan kara laakiin danta magaalada in lagu fushaay rabta so multipurpose hall ayaa layidhi waxyaalo badan oo loo hagaajinaa waa howl weyn kaana meesho ayaan ka dhisaynaa mid ayaan dhisaynaa waxaa jira d c c ga aan geyni rabna kutulo in asagana aan u dhisna meeshiis deglahay maxaa dhe annaga guryo la karays baday maqabno dhulkeen waa taqaanin waxaan u leenahay meeshaan ma ahayn bal dhulkeen hal dhisaan u leenahay waxaa waye meel nagala karays hataa badan ma jiraan dadkana waa dad noo khidmayna oo kenyada kala kageen soo asagana meeshiis degay waa dhisayna insha allah waxaan galaynaynaa d c c ga iyo a c c ga office block xafiiskiis ka shaqaynaya iyadana waa hagaajinayna haddadaan xiriirka wanaag oo naga dhexeeya county government iyo annaga oo nationalka ward administratorga ee ku yeela kutulo gobana waxaad yidhi intii kiina ka dhisanaysiin si isticmaala waana xiriir wanaagga ka jira waa waxaa kale oo jirta waan hagaajinaynaa kuraasyaal ama desk waxaa la yidhahdaa in aan laba primary school ayaga u gedi doono lix kalaas oo primaryyaal kala meelmeel ahna ayagana aan dayactir ku hagaajin doono ayaa jirta marka waxyaalaha noo soo socda waxyaalahaas aan ku hagaajin rabnaa isgudwaha dowladda dhexe ku matala gobolka waqooyi barijon otieno ayaa waxa uu sheegay in ay gudagelayaan baadhitaano lagu xaqiijinayo cabasho ka timid qaar ka mida dadweynaha maalmo ka hor ayay ahayd markii qaar ka mida shacabka deegaanka faafi ee ismaamulka gaarisa ay ciidamada ammaanka ku eedeeyeen inay jirdil u geysteen iyagoo ku andacoonaya in shakhsiyaadkaasi ay taageero u muujiyeen argagixisada mid ka mida shacabka ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey tacadiga loo la soo tabiyey wakielekea barabara wanasimama serikali, wanaona waaskari kama askari ishirini hivi wanasimamisha, wanasema shuka, shuka, shuka. Wakishuka sisi wote wanalalisha mgongo e, nini, wanatolewa nguo yote, shati yote wanatoa, wanawachia tu suruali ndogo ile ya ndani, wanalala mgongo, wanapigwa mpaka sisi wana, askari wanachoka mkono yake.
waxaa dhanka kale arintan cambaareeyey barasaafka ismaamulka gaarisa nadiif jaamac aadan oo sheegay in aan marnabo la aqbali karin in saraakiisha ammaanka ay dhibaateeyaan rayadka iyagoo isku dayaya in ay xog helaan kuchapa watu ati kutafuta intelligence it will not help. Na hii ni watu these are pastoralists they move around usiku nini with their proboxes, iko shida. Sasa pia sisi pia tukiongeza kushida kujua shida ingine kuwachapa haitasaidia chochote.
john otieno ay iskuduwaha ammaanka ee waqooyi bariha ayaa waxaa laga soo xigtay in baaritaanada arinkan ku aadan ay socon doonaan iyadoo askarigii lagu caddeeyo in uu dadweynaha ku xadgudbay laga qaadi doono tallaabo sharciyeed madaxa xisbiga a n c ahna barasaabka ismaamulka lamu isa timaami xogayaha guud ee kume- waa kumeelgaarka ah ee xisbigan iyo gudoomiyaha xisbiga kelvin lumani ayaa gaashaanka waxay u daruureen hadal uu dhowaan jeediyey xogayaha guud ee xisbigaasi oo waa xogayaha guud ee xisbiga u d a clovers malala oo ahaa in xisbiyada ayagu ka tirsan eh, isbahaysiga kenya kwanza laga doonayo in ay ku biiraan eh, is- waa inay u d a ka mid noqdaan mas-uuliyiinta ayaa waxa ay si cad u sheegeen in xisbiga aanun hadda iyo mustaqbalka labadaba ku biiri doonin u d a oo uu haystaan waa asugu haya talada dalka
mwenye anapiga makelele akisema vyama vivunjwe, sahii si wakati wa kusema vyama vivunjwe. Sahii ni wakati wa Kenya wanatarajia wa- viongozi ambao tulichaguliwa, rais, wabunge, governors to deliver. Kwa hivyo tunaomba mwenye anapiga makelele mambo ya vyama kuvunjwa, inafaa i- hiyo sio ajenda kuu Mkenya anataka kusikia sahii.
chama ya Amani National Congress iko kidete, na ninataka niambie wafuasi wetu wote katika taifa hili ya kwamba chini ya uongozi ya gavana Timami kama eh, party leader tuko kidete, tuko ngangari, wasiwe na wasiwasi, ijawapo sisi tunaunga serikali ya leo
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
gudoomiyaha golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya aadan madoobe ayaa sheegay in laba boqol arday soomaali ah oo saameyn ay kasoo gaadhay dhulgariirkii dalka turkiga ka dhacay uu halkaasi kusoo arkay waxa uu gudoomiyuhu sheegay in ay ardaydaasi qaar ka mid ah eh, shoogsan yihiin saameynta kasoo gaadhay dhulgariirka isagoo sidoo kale sheegay in dowlada soomaaliya ay la dareemeysa dowlada turkiga dhibaatadii dhulgariirkii bilowgii bishii hore dalkaasi ka dhacay uu ku reebay Eh, walaalayaal aniga hadda waxaan ka imid safar eh, waxaan soo maray eh, dalkaas eh, sida hadda ay qof hadlay warkiis ku jirtay ardayda ugu badan oo dibadda soomaaliya soomaaliya ah oo dibadaha wax ku baranaysa waxay joogtaa turki kow iyo toban kun arday ayaa wadanka turkiga wax ku baranaysa oo soomaali ah waxaa dhacday gobolada toban gobol iyo ka dhacay dhulgariirka oo masiibada ahaa Eh, waxaa maaragtay meeshaas dhibaato ku gaartay oo guryahoodii deganaayeen dhulgariir ku dhacay oo soomaaliyeed laba boqol iyo afartan askari ay- ay- laba boqol iyo afartan arday ayaa joogay yaa dhulgariirka la kulmay ku dhex jiray Eh, soomaalidu waad ogtihiin soomaalida waxay waxay kala tahay soomaalida soomaaliya iyo soomaali kale oo soomaali ah oo laakiin waadamad kale ka timid markii dhammaantooda la isku daro sagaal qofooda ka dhimatay magaca soomaali markay noqoto dadka jamhuuriyadda soomaaliya ka aaday waxaa ka dhimatay afar qofood inta kalena soomaalida waddamada kala degan oo soomaaliya u dhalatay oo jiins ahaan soomaaliya ka dhimatay marka eh, markaan meesha soo marayay safiirkeena meesha joogay ardayda guddigoodaan la soo kulmay taas naftarkeeda hadduu ilaahay rayo dowladda usoo gudbin doonaa Eh, waxaa jira horta meesha dhibaato rabaani ah ayaa ka dhacday masiibo oo aan la soo koobi karin oo wax la sheegi karin wax waxa meesha ka dhacay Eh, waxaad ogaanaysiin dalkaas imtixaan rabaani ah ayaa qabsaday walaalaheeni yacni geerida ka ka daran eh, inta dhimatay kasokow inta guri la-aanta ah inta bannaanada joogta iyo yacni waxa meesha yaallo runtii madaxweyne erdogan waxaan ugu mahadcelinayaa sida geesanimada u wajahay asiga iyo dowladdiisiba ay u ballan qaadeen in maaragtay dadkii dhibaatadaas ku dhacday guryahoodan loo dhisi doono loo dejinayo ama haddaba gacanta looga dhigay intii dhaawacnayd intii maaragtay ee, dhibaatada meesha ka taagnayd marka taas runtii waa ugu mahadcelinaynaa Ee, anagu naftarkeeni dhibaatada tan walaalahan la qiibsanayn ka soko an- arrin kale oo aan soo ogaaday oo aan soo ballanqaaday magaca dowladda aan ku soo ballanqaaday waa jira Ee, ardaydaas ee, waxaa jira ee, laba boqol iyo afartanta arday meesha joog boqol ku dhowaad ka mid ah waa shooqsan yihiin habeenkii markay seexdaan waxaa laga eleliyaa guryaha dariishidooda laga eleliyaa marka arrintaas kolley dowlad ahaan uga wada hadli doona haddii alla idmo marka ogaada annaga oo wad- waddankaas marti ku ahayn haddii laba boqol iyo afartan qofood maanta daryeel nooga baahan yihiin oo weliba u baahan in dalkooda lagu soo celiyo oo ku dhigtaan maaragtay online ku dhigtaan maaragtay waan loo ogolaaday inay ku dhigtaan oo yacni xaalkood aadi ahayn dadka marka afartan ka badan ka dhamatay oo maaragtay boqolaal kun ay ka dhaawacan yihiin guri la-aan yihiin waxa haysta waa la dareemi karaa
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay xukun ku riiday nin ka tirsanaa al-shabaab oo sidoo kalena weerar geystay intuu kooxdaasi u shaqaynayay ayuub cismaan sheekh aadan isxaaq oo ah afar iyo labaatan sano jir ku dhashay deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa lasoo xiray kadib waa ka mid ahaanshaha kooxda al-shabaab waxaana uu u qaabilsanaa qeybta tuurista bambooyinka sida warka maxkamadda kasoo baxay lagu sheegay ayuub ayaa horey isugu soo dhiibay dowladda soomaaliya waxaana uu maray xarunta dhaqan celinta eh, kuwa kasoo hara fikirka al-shabaab sida maxkamaddu ay cadaysay markii uu dhammaystay habraacyadii dhaqan celinta ayaa laga fasaxay xarunta oo uu sanad ku jiray waxaana uu mar kale dib ugu laabtay al-shabaab bishii nofembar sanadkii labada kun labaiyo labaatankii isagoo eh, mushaar ahaan u qaadan jiray soddon doolar sida warbixinta dowladda soomaaliya lagu sheegay ayuub ayaa kasoo waxa uu kusoo bartay bambatuurista tuulada siigaale ee janaale ka tirsan shaqadii ugu horeysay wuxuu bambada f n uu ku tuuray ciidan roondo ku jiray janaale wax khasaare ana kama aysan dhalan ama bambadaasi ma aysan geysan ciidanka ayaa intaasi kadib dabagal ku sameeyey oo soo qabtay baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa codsaday qaadista kiiska ayuub cismaan sheekh aadan waxaana laga- laga ogolaaday toddobi- waa sideed iyo labaatankii bishii aan kasoo gudubnay ee febraayo sanadkan maxkamadda ayaa ugu dambeyntii maantay go-aan kasoo saartay ayuub sheekh cismaan isxaaq wa- waa sheekh aadan isxaaq waxaana ay ku xukuntay shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah sida uu warbaahinta u sheegay garsooraha ee lagu magacaabo gaashaanle maxamed cabdi muumin oo ka tirsan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan oo ka qaadanayo xukunka lagu riday qaar ka mid ah dadkii ku hanti beelay dab xalay ka kacay isgoyska banaadir mool ku yaala ayaa waxay la hadleen warbaahinta waxaana ay sheegeen in khasaare uu ka dhashay waxaa khasaare kala duwan uu ka dhashay dabka xalay ka kacay mool ku yaala inta u dhaxaysa isgoyska banaadir iyo isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho mulkiilayaasha qaarkood ee dukaamada gubtay waxay sheegeen in khasaare nafeed uusan dhalin balse halkaasi hanti badan ay ku burburtay
muddo oo macnaha een, ana afartan daqiiqa camal aan mooganay xaafad markaan tagana waxaa lagu dhaha carwada gubinaysa anagoo soo- markaan soo laabtana waxaa imaadaba iyadii oo oo holac karaayo oo aan la dhex geli karin marka da wixii dhici lahaa waa dhaceen qadar waaye Een, aniga iyo waxaa waaye qolo kaloo deelskala aheyd ayagana soo kale u baxeen adiga- ugu yaraan afar ganacsi camal ay qayb ka tahay Een, hadda anigana waa koob kama dhex qaadin oo isku dhammaataba carway ahayd ina carwan kula lahaa waxba kama qaadin ha ugu yaraata dacsa taa kama dhex bixin alla qal noolay ahayd Een, carwale car- wax wax walba leh waxyaabaha kama mamnuuca bis maqaaxi waxaasaa jireen abisa kama mamnuuca maana ganacsi nooc walba waa ku yaala sidaas wax u dhaceen da wixii dhici lahaana dhacay waxaa waaye waa wax kun sana naga weyn waa qadar waay adi meesha waxaa ka tegay waa aniga afar saac iyo labaatan aan ka tegey iyo labaatan iyo siddeed daqiiqana anoo xafid jooga lasoo waca da wixii dhici lahaa waay intaas aan daan joogo waa beesa lahaa laakiin waa laga qad- qadarta iga dirta inaan ka baxo marka way dhacdaa saaxiib waa haddana kulley hadda kabacdi wixii waxaa waaye haddii waxay dhaceen cimi waa lagu tusaale waay buu walaal ee, suuqan ee, magaciisa la yidhahda karaama mool oo ka soo horjeeda istaalka banaadir ee, gudihiisa qol ka mid ah dabku ka kacay allahu aclam haddana wuxuu ka kacay qolkoo gubanaya anoo nimid ee, bu- inaan badbaadinaan isku daynay wax badan wax badan wax badan adiga ilaa hadda marka waxaa gubatay afar qol shan qol ugu badnaan qaybo ka mid ah suuqa ka mid ah gubatay falilaahi alxamdu hadda xilligan shan saac habeennimo waa la soo gebagabeeyey dabkaas waa la deliy waa lagu guulaystay baarak allah wallah hadda khasaaraha khasaara nafeed maana arkin laakiin mid hantiyadeed meesha wuu yaallaa khasaare hantiyadeeda meesha yaalla ilaa afar qol shan qol tukaaman ka mida aa guftay khasaare nafeed annagu maana arkin laakiin tukaamanka qaybo ilaa afar tukaan shan tukaanaa suuqa ka mida way gubteen way bas beelaan wixii kale intaas ka badan hadda waa la cimiyey falilah alxamdu markii dabku kacay meel u dhowaan joogay waxaa dhacay inay qarxaan baali osajiintii beeshaanu ku soo oradnay beeshii markaanu soo gaadhnay beeshaanu ku soo oradnay osajiintii waxaanu kula kulannay inay osajiinta waxba ku jirin ee waxay wada madhnaayeen dabkii markaa wuxuu ku faafay gurigii oo dhan dadkii markaa waddada marayey ee soomaaliyeed ee meesha ku sugnaa waxay sameeyeen in la badbaadiyo alaabtii meesha taallay oo la soo qaado oo la badbaadiyo oo bannaanka loo saaro khasaaraha horta wax khasaare nafeeda ma jiraan laakiinse waxaa jira khasaare oo hantiyadeed baa meesha ka dhacay khasaaraha u fara badan wuxuu gaadhay meesha waxay ahayd goob ganacsi qayb farmasi qayb oo meel oo carwa oo alaabta lagu gado ah haa sida guud waxaa suuq buu ahaa yacni oo oo- oo kulligiis meesha suuqay ahayd suuqii markaa waxaa soo gaadhay dab baa ka kacay dabkii ka kacay khasaare nafeed ma jiro laakiin khasaare waxaa jira hantiyadeed baa jira baa soo gaadhay
qodobkaasi ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeyey ah, welid kacsado inuu qodobada caalamka soo koobo
mahadsanid faadum hogaamiyaha qatar sheekh tamiim bin xamed al thani ayaa walaaha ka muujiyey in xilliga ku habboon aan gargaar bini'aadanimo la gaarsiin dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay dhulgariirkii saameeye siriya waxa uu carabka ku adkeeyey inay qalad tahay in lagu takriifalo caawimaada bini'aadanimo iyadoo loo aanaynayo dano siyaasadeed arrintan ayuu ka hadlay xilli uu maanta magaalada dooxa ee caasimadda qatar uu ka furay shirka qaramada midoobay ee dalalka ugu hooseeya dhinaca horumarka waxa uu amiirka qatar soo jeediyey in loo baahan yahay in la caawiyo shacabka siiriya iyadoo aan laga cagajiideen siduu hadalku dhigay sidoo kale wuxuu codsaday in dowladda turkiga garab lagu siiyo dadaalada ay uga soo kabanayso saameynta dhulgariirkii xoogganaa ee ku dhuftay bishii hore kuuriyada waqooyi ayaa qaramada midoobay ka codsatay inay dalbato in dowladaha kuuriyada koonfureed iyo maraykanka ay soo afjaraan dhoolatuska milatari ay si wada jir ah u qabanayaan waxaa baaqan soo saaray ku-xigeenka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda pyongyang kim son gyong bayaanka uu maanta la wadaagay warbaahinta ayuu ku xusay in dhoolatuska milatari ee labada dal ay abuurtay xiisad gaartay heer sarreeya oo khatar ah waxa uu sheegay in qaramada midoobey iyo beesha caalamka laga doonayo inay si awoodi leh kuuriyada koonfureed iyo maraykanka uga dalbadaan inay howlaha milatari ee wadajirka iyo wuxuu ku tilmaamay hadallada daandaansiga ah inay si deg deg ah u soo afjaraan ama ay joojiyaan tani ayaa ku soo beegmaysa kadib markii jimcihii lasoo dhaafay saraakiil matalaya xukuumadaha soole iyo sidoo kale washington ay sheegeen in ay toban cisho qaban doonaan dhoolatus milatari oo ballaaran howlahan ayaana la qorsheynaya inay socdaan inta u dhexaysa saddex iyo tobanka ilaa iyo saddex iyo labaatanka bishan saddexaad madaxweynaha dalka congo ee felix sekedi ayaa dhiggiisa faransiiska emmanuel macron waxa uu ka codsaday in uu ku dadaalo sidii xayiraado heer caalami ah loogu soo roogi lahaa dowladda uganda tani ay aan iraadae dowladda ruwanda tani ay imaanaysa iyadoo congo ay ruwanda ku eedeynayso in ay taageero milatari ay siiso fallaagada dagaalka ka wada gudaha congo ee d e m nty tre hase haatee emmanuel macron ayaa sheegay inuu sugayo in lasoo gebagabeeyo wadaxaajood nabadeed oo socda oo dhowr ah ka hor inta uunan tallaabada xigta uunan qaadin waxa uu eh, madaxweynaha faransiiska u ballanqaaday in ay garab istaag buuxa u muujin doonaan d r c si ay u difaacdo dhulkeeda iyo sidoo kale madax bannaanideeda hase haatee dowladda ruwanda ayaa horey isaga fogeysay eedeymaha uga yimid congo ee ah inay taageerto m nty tre aan dib idinkugu celiyay faadimo fariinta coronavirus iminkana jooji inaad gacanta ku salaanto qof kale inaad hab siiso ama aad dhunkato si jidhkiinna uunan isu taaban oo aadna koronafayras iskugu gudbin fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari